bal waxaad warbixin naga siisaa sarakac raashinka ku yimid ayaa jira marka bal sidee wax u jiraan
bismillahi raxmaani raxiim aadan maasantiin aniga suldaan shariif cali xasan aa la yidhahdaa walaalayaal barakac labaad barakac saddexaad waaye abaaraydo dad barakacisay shacabkii al barakiciyey kii saddexaad waay kan oo shacabka laga barakicinaayo aad iyo aad ayaan uxunnahay nimanka ganacsada in iyagana ay sidii hogaami kooxeed ay u dhaqmaan oo dadki ay maciishadii ay ka barakiciyaan aadaa ugu soo horjeedaa insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahigiina ka cabsado arrintaas arrin xun weeye dadkiina ha barakicinaa dad waa dadkii waad ujeedaa banaanku jiifaa waxba ma haystaan haddana inaad hadda maciishadii wixii oo soo heelo ay soo tuugsada haddana adigo aad ugu dhigtaan meeshii ugu dambaysa u dhigtaan aad ay uxun tahay marka waxaan leenahay waana sibxumo oo yani soomaaliya mase ganacsatada soomaaliya oo ku dhawaaday ayaan u aragnaa taas marka waxaan leeyahay ilaahay u cabsada alayaan leeyahay insha allahu tacaala waxaad sheegtay in ganacsatada ay ka dambeeyaan marka magaalada aad sheegayso raashiinkeeda sarakaca laga dareemayo waa magaaladee
maga magaala magaalada horta madaxdeeda magaa madaxda waa horta meesha ugu sarreysa waa waa waa muqdisho xamar weeye meesha ugu maskaxda yaade ee soomaaliya waa muqdisho weeye haddii muqdisho ka kacdo de gobollada kale waa ka badan yihiin gobollada waxay u badan yihiin go-do waxay u badan yihiin inay go-do ku jiraan ayay u badan yihiin naftoodaba hadda waxba aan heli karin haddii haddina maciishadeeda yani aad aad iyo aad yani khasaare kale waay oo shacabkii loo geysanayo marka meesha madaxda ugu daran oo maskaxda waa muqdisho muqdisho haddii ka kacdo iyadaa meesha sare kacday haddii ida ka kacdo gobolada kale waa usii daran yahay marka waxaan leeyahay ganacsada muqdisho waxaan leenahay ilaahay ka cabsado dadkiina u naxariista dadkiina wax u tara maciistaa jecelaysana ilaahay u cabsado oo oo yani goboladii idinku dayana xamaraa ka kacdeenona waa kasii daran ay leeyihin
marka adiga waxaad eedee u jeedisay waa ganacsatada maxaa keenay in ganacsatada raashinkan qaali ay ka dhigaan sababta maxay tahay waxa wax qaalaynaya waxa dejinaya waa ganacsato ma aha cid kale meel u imaanaysa ma jirto marka ganacsada waxaan u heleynaya waa noocaas waye ilaahay ka cabsadaan ayaga hadda muduldurugii wixii ayaga ahaaya ayagaa soo dejisanaya ayagaa gacanta ku haya ganacsato dhammaanteed meel joogto ayaan u leeyahay ma hebel malihi aniga ma garta qaar ka mid a ganacsatada oo aan wax ka weydiin waxay tilmaamayaan in dhankooda canshuur laga qaado dhibaato badan ay soo maraan marka ma taas adiga miyaysa ku muuqan wallahi horta dadka canshuurta ka qaada laftooda waxaa waaye dad u naxariisanayna shacabka u naxariisanaya ayaa ila muuqata haddii saas ay shacabkii ganacsada shacabka ay ka mid yahay ayaa in loo looga naxariisan oo dhibkaas loo geysay nafta dhibkeeda ay leedahay yani waan ku xunnahay in ganacsatada loo naxariisto canshuurta looga naxariisto si ayagana shacabkii ugu naxariistaan oo ganacsigii hoos ay ugu dhigaan ayaa xulay aan baaq lahaa dowladda iyo dadka canshuurta qaaday aan dhibaato loo geysan ganacsatada haddii ayaga de la qaniina ayaga waxbaa sii qaniinaya marka insha allahu taala qaniinta qaniinta kaa fujisa oo kale waay marka haddii dhibka loo geysa ayagana shacabka dhib geysanaya marka taas waa taan ka hadlayna taas wax wanaagsan maaha wa wa waan gartay adiga waxaa ii sheegtay in aad ka mid tahay odayaasha marka arrimahan ganacsatada makala hadasha aniga kalama hadlina oo kala hadlin waana kala hadli doonaa kaligii kalama hadlaya kolley shiraaja qaban doonaa waa kala hadlaynaa ganacsadana waa dadana u yeeri doonaa barnaamijka inaan u sheegno ayaan rabnaa oo yani arrintaas oo aan qabno marka shir oo annaga aan qaban doono odayaasha qaban doona ayaa jira kaas ayaan ayaan ka sheegi doonaa waxaana kaligay sheegaya maana kaligay ma hadlaya af odaya ka hadla ma garat caqabadaha inta badan ganacsiga marka laga hadlayo waa dad badan way ka hadleen adiga in aad ka hadasho marka laga soo tago mas-uuliyiinta dowladda arrimahan ma u gudbiseen mujamaca odayaasha inaan kululno oo arrintaas oo iska dhaadhicino aan shaacino taasaan si haboon maana ku kala jirna insha allahu tacaala idinka inaad fariisateen arrimahan ma ka hadasheen mase hadda kadib ayaad qorshahan wadaan hadda kadib aan ka hadlaynaa waxaa waa soo bilaabadeen hadda dha waa la arkay marka in anagu si wacan oo is aragno ayaan laga tashada hadda kadib ayaan rabnaa insha allah waana ka hadlaynaa insha allah ilahi insha allah ugu dambayn mas-uuliyiin kala duwan iyo ganacsatada qaarkood way ku dhegaysanayaan maxaa talaa oo aad soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa ilaahay ha ka cabsadaan mas-uuliyiinta oo dowladda ilaahay ha ka cabsadaan ha nool naxariisto nimanka la yidhaahdo ganacsatada ganacsadana ilaahay ha u naxar ilaahay ha ka cabsato ilaahay shacabkana ha u naxariisto iyose dad masaakiin oo waxba haysan oo maanta soo tuugsaday magaala wax ka soo helay haddana inaad haddana aad qoorta u istaagto waa laga fiican yahay dowladdana waxaa leeyahay mas-uuliyadda beri adiga aaba ku leedahay wixii meesha ka dhahaa dowladda ayaa aabale arrimanka dowladda sheegana ayaa aaba ay leedahay marka shacabkiina iyo muxuu aha ganacsadiina u naxariista idankaa dowladdu saas ayaa ku waaqaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu